kugu noqotay boogaan harayn oo seelab qarican taga maalinkii afar iyo tobanka oktoobar xasuuqii loo geystay dadka magaalada muqdisho saal la-adligeed foojignaan dheeraada aan u qaadnay wax allaala wixii magaalada soo galahaya yaa gaarigii noocii meesha sooba guray yaana soo galay oo roronati ema meesha waxaan nahay haween badan oo tobaneeyaha oo qaad ku gadato kabareeyaan hayn kabarkaygaana qorigu iigu jiray beerlaabka waxaan suubiyey waa istaagay dadkii baa dhawaaqay hal mar baase waxaan baxay waa gaari buuxa gaariguna circiraad si xayaad kalabay u soo rareen waa istaagay qorigii baan la soo baxay meel kalean ku xisaabgareey iskoys baana markaa fadhinaa iskoys waa joojiyey sidaan ka qabay waxa weeye wax allaala wixii qaranku lahaa shacab baa la wareegay noocaas noociisi kalena waa nooca lagu xasuuqay iskoyska soobe afar iyo tobankii oktoobar waa ka cabsanna hadda mid kale oo waxaa jira ay saarayiin birahan la yidhahda iskiraabka oo steeshinka asagana lagu celiyey shaqadii muqdisho ayaa la xasuusanaya sababta wax la ilaawi kara ma ahayn maatada iyo carruurta lagu gumaaday iskoyska soobe oo qof kasta oo soomaaliya waa taariikh waxaa dhacay nimankii waa istaageen meel iskoysay ahayd hal mar bay gacmaha wada taageen waa laygu dhawaaqay waxaa la yidhi hooyo xabad xabad baa u dejinaynaa qarax ma wadno rakaab caadi aan nahay magaalada u rarannahay waxaas ma jiraan baa kuri barta horta joojiyo mal koranka markaa may ma kurudin saas ma caqliga saliimka ma ogolo qofku inuu isagu markaa xarbi kaala soo horjeedo maani muwaadilka waa inaad horta hubisida halkaa ku hanshaabgaraysadaada mar arkayn wax dee adiga naftaada liddi kuwa kugu soo wado anigoo askarta hore oo xoogga dalka soomaaliyeed baan ahaa waxaan ka tirsanaan jiray qaybta koob iyo labaatanaad dhulsamareeb kabtan baan ahaa markii dambena waxaan u wareegay qaybta toddobiyo labaatanaad burco qoriga waxaan u soo qaatay waxaa jira wax falalka liddi ku ah jembere arkaysaa magaalada waa la iska soo galayaa wax walbaa iska soo galaya haddii foojignaan dheeriya la qabo ma kula tahay gaarigaas inuu soo dhaafi laha control ilaa ex control la yidhi waa soo maray inuu soo mari laha haddii taxadir dheeriyu jiro oo shacabku saas u wada dhiifoon yahay shuqol beledkii ugu weynaa baa yidhi mas-uul anaa ka ah anuu ii raran yahay sheekh liibaan buu ranaya wiilal buu soo dirsaday gaarigaana loo soo daay gaarigina waa rar wiilashan waxay dhahan xabad xabad yaan hooyay kuugu dajinaynaa gaarigaan qarax ma wadno balaayo ma wadno wax masiibahanu maagannahay ma leh meeshan waxa weeye waad aragtay waxay ka tirsan tahay gobolka galguduud bay ka tirsan tahay marka waxa weeye aniguba amniga waxaana u ahay u xilsaaran sugusta shacabka iyo nabadgelyadooda dalka iyo diinta iyo dadka waa u dhaartay weli askari baanahay qalbigaan ka ahay quluubtaan ka ahay qalfoobtaan ka weli ciidankaygii baana weli ahay oo ku taaganay anaa iska leh dawladdii baa iiga dhacday anaa iska leh dadka reer cawdaqa dee ma waxaad mooday mar walba in loola soo baxayo marka un arrimahaas oo kale la yimaadaan weeye waxa maskiin caawiyaha lala soo baxaye haa waa maskiin caawiye mid kasta oo boqol adoo kontalle ah waa kaa argagaxaya mar haddaa maskiin caawiya gacanta ku dhigto